martigan ayaa magaalada berbere soo gaaray saaka subixii hore iyadoo uu siday markab weyn oo ka soo qaaday dalka yeman ayaa sida uu sheegay taliyaha laanta socdaalka somalilan maxamed cali yuusuf oo warbaahinta ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada berbera dadkan qaxoontiga ayaa tiradoodu gaadhaysa afar boqol iyo shan iyo labaatan qof oo isugu jira soomaali etoobiyan iyo yemani kuwaasoo ka soo cararay dagaalada si kululaanaya ee ka holcaya dalka yeman waxaana uu taliya maxamed cali yuusuf uu intaasi raaciyey in somalilan ay soo dhoweynayaan qaxoontigan iyagoo eegaya caafimaadkooda iyo amnigoodaba sidoo kalena ay diyaar u yihiin dhammaanba hay-adaha kala duwan ee somalilan u xil saartay qaabilaada qaxoontigan soo noqonaya dadkanu ay ka mid yihiin dad u dhashay somalilan kuwa hore uga barakacay koonfurta soomaaliya dad etoobiyan ah iyo yemani dalkooda ka soo cararay ayaa sidoo kale uu taliyuu xusay inay indhaindhaynayaana wixii loo qaban lahaa sidii loo dejin lahaa iyo weliba sidii qofka somalilan dhaafaya uu u tegi lahaa meesha uu rabo tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee soo gaadha somalilan iyadoo saddex jeeroo hore ay soo gaadheen qaybo kala duwan oo ka mida dadkan ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka yeman iyadoo toddobaadkan gudihiisana sidoo kale berbera ay soo gaadhay doon siday boqol iyo labiyo afartan qof oo kasoo barakacay magaalada mukha ee dalkaasi yeman waxaanay somalilan qaxoontigan u diyaarisay xarun ay ku nastaan islamarkaana lagu daryeelo taasi oo ku taalla magaalada berbera cabdirxakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa